bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel waliba aad ku sugan tihiin waa maalinimo talaadaha taariikhduna ay ku astaysan tahay shan iyo tobanka bisha abriil sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qaybo ka mid ah deegaanka taleex ee gobolkaasi sool ayaa waxa ay sheegayaan in dagaallo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo khaatumo steed halkaas ay ka dhaceen iyadoo aanan weli la soo sheegin khasaaraha rasmiga ee soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya wararka ka imaanaya taleex waxa ay sheegayaan weli dagaalka inuu yahay mid soconaya una dhexeeya labada dhinac iyadoona la sheegayo in deegaano ay ka arrimayaan maamulka khaatumo weerar ay kusoo qaadeen ciidamada hoostaga maamulka somalilan taasina uu ku bilowday dagaalka u dhexeeya labada dhinac mid ka mid a mas-uuliyiinta maamulka khaatumo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in weerar gardarra ay kusoo qaadeen dhanka kale ee somalilan saacadaha soo aadanna ay ka warbixi doonaan khasaaraha ka dhasha dagaalada u dhexeeya labada dhinac oo haatan ah mid weli soconaya weerar jiha kastaba ah ciidankii iyo deegaanka maamulka khaatumo waxa ay sababtahay dagaalka usoo qaadayaan garan mayno waxay rabaan inay dadka shacabka xasuuqaan laayaan jalcad eeriyadeeda wey waa adigu waa ilaa lixdan kilomitr bay kala xojistaa ilaa iminka kolley ciidanka iyagii maalaa maqal wax khasaaraha uu soo gaaray laakiin kolley wixii waa waa la helayaa geli ka dambe ayaa kala cadaynayna haddii lahay ka dhigo shildhel iyo khasaarooyin isugu jiro dhimasho iyo dhaawac aan weli aan la xaqiijirin tirada rasmiga ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona shilkaasi u geystay gaari xamuula uu ku gadoomay inta u dhexaysa siinka dheer iyo sidoo kale sarkuusta oo oo ah goob ay degan yihiin dad barakacyaal oo aada u fara badan wararka laga helaya goobta uu ka dhacay shilkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in gaarigii weli uu dul saaran yahay dad uu ku gadoomay ayadoo aana la xaqiijirin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay shilkaasi gaari iyo kuwa ku dhaawacmay dad ku sugan deegaanka shilkaasi uu ka dhacay oo warbaahinta la hadlayaa waxa ay xaqiijiyeen in shilkaasi uu geystay khasaarooyin dhimasho oo goobtaasi ka dhashay ayadoona weli dadkaasi aysan gaarin wax gurmad ah oo ka soconaya dhinacyada dowladda iyo sidoo kale hay-adaha kale kuwaasoo lagu gurmanaya dadkaasi sidii looga dulqaadi lahaa gaariga ku dulrogmay
taxigaaiska marka waxaa marana isbaaley ah kasoo baxnay oo meeshii oo maqaarada oo maaragtay oo gobolada isbaaley ku tiila meeshaasa marka waxaa u imaanay meeshao gaariga dhaynaha iyo gaarigii masare iyo isku dhaceen dhaymadii maaragtay hoos martay oo meeshii toban qof camala ku dhigmatay dadka waa leeyihin dadshee toban qof ay leeyihin lix qof in arkayna aniga arkay waa lix qof wamid oo baabuurka xataa bamid gobolada garisbaaley maaragtay markii aad kasoo tagto oo dhanka maxamar aa u socoto meesha maqaarada oo maqaarada hadda maqaaro laga sameeyey meeshaasoo ka dhacay oo sarta nadiifo laleeyahy waa hadda la joogo meesha waa waa joogaa waxa waaye baabuurtii oo dhan waa isku xayiran tahay wax oo gudbi karo haba yaraatee ma jirto baabuurtii qaar goofaha meesha dhacday iska galeen baabuurka wada xataa hadda meelo ku fadhiyaa laba ninoo meele aa taayirada madaxa ka saaran yihiin marka ilaa wish in leela maahine cid laamiga mari karta ma laha ina tareegana laami weyn ku kadoomayne maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada si aad ah ugu badanayay shilalka gaari ee ka dhasha kuwa xamuulka ah kuwaasoona khasaarooyin kala duwan geysanayay waxaana la xasuustaa dhowaan in wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho uu ka dhacay shil gaari oo caynkaasi ah kaasoona geystay khasaaro dhaawac waxaana maalmihii lasoo dhaafay ay sidoo kale digniin u jeedinayeen ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada gawaarida xamuulka ee maraya goobaha dadka ay ku badan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu ku qaabilay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya wasiirka dowladda britain u qaabilsan afrika iyadoo sidoo kale kulanka madaxweynaha soomaaliya ay ku helinayeen laamaha ammaanka ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya booliska iyo sidoo kale nabad sugidda qaranka soomaaliya kulanka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay markuu soo idlaaday kadib wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax barre kaasoona faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii uu ku saabsanaa kulanka maanta dhex maray dhinacyada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka afrika u qaabilsan dowladda britain kaasoona munaasabad gaaban loogu sameeyey gudaha madaxtooyada ee villa soomaaliya
dhinaca siyaasadda waxaa lagooda hadlay aragtida
wasiirka dowladda britain ugu magacaaban africa ayaa waxa uu goobta ka ballanqaaday asigana in dhaqaale dheeri ah dowladda britain ay ugu talagashay dowladda federaalk ee soomaaliya taasoona gaaraysay ilaa iyo lix iyo toban milyan oo lagu kaalmeynaya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya si ay usii dardargeliyaan dagaalada ay kula jiraan ururka al-shabaab iyo sidoo kale ururweynaha alqaacida oo isgarabsanaya kuwaasi oo dagaalo xoogani ka wada qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya dowladda ingiriiska waxay ka mid tahay dowlado dhowr ah oo daneeya arrimaha soomaaliya kuwaasoona dhaqaalo badani ku bixinayay sannadihii isla soo dhaafay si mar kale loo helo qarankii soomaaliyeed oo dib u soo laabto halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer fadhigii baarlamaanka soomaaliya oo maanta oo ku madlanaa in su-aalo lagu weydiiyo wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa u baaqday kooram la-aanka gadaal markii ay soo xaadiri waayeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kulanka baarlamaanka soomaaliya oo lagu waday inuu furmo saddexdii subaxnimo ama sagaalkii subaxnimo ayaa waxaa dib u dhacu ku yimid ilaa maalinta beri ah ka gadaal markii kooramkii loogu talagalay kulankaasi uu buuxsami waayey gudoomiye ku-xigeenka laba koowaad ee baarlamaanka soomaaliya jelaani nuur iker ayaa labiiyo tobankii duhurnimo ku dhawaaqay in uu baaqday kulanka baarlamaanka soomaaliya iyadoona wasiirka dib loogu yeeray maalinta beriha inuu soo xaadiro fadhiga baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya jelaani nuur iker ayaa sidoo kale waxa uu xogeynta baarlamaanka soomaaliya amray in lasoo diiwaangeliyo inta maanta xaadirtay inta maqan iyo sidoo kale inta fasaxa ku maqan xaddiina waa howlgeel hadda waa laayahay saas awgeed waxaan farayaa xogeynta liiska soo xaadirtay liiska shaqada ku maqan iyo xubnaha fasaxa ku maqan cudurgaar la-aan inaysan maanta noo soo gudbiyen shirkana waxaan u dhignay maadaama koorm la waayey wasiirkana waxaan u sheegaynaa asagana beri kor soo xaadiro shirkana beri aan dhamaystirnayna mar labaad waxaan ku celinayaa xogeynta inay noo soo gudbiyaan in soo xaadirtay inta fasax ku maqan iyo inta shaqa ku maqan kulli iyo inta awood cudurdaalaan maqan wabillahi tawfiiq wa xalaa baritaan oo banaadu ilaahay
gudoomiyihii hore ee degmada xamarweyne ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane gardhub ayaa maanta waxa uu xilkii si rasmi ah ugu wareejiyey gudoomiyaha cusub ee degmadaasi loosoo magacaabay cabduqaadir kaasoona maanta si rasmi ah ula wareegay xilka gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir munaasabada uu xilkaasi kula wareegaya ayaa waxa uu ballan qaaday inuu dardargeli doono ammaanka degmadaasi oo uu sheegay in si aad ah wax kaga qaban doono sidoo kale waxa uu ballan qaaday gudoomiyaha cusub in sida ugu dhaqsiyaha badan shaqooyin loogu abuuri doono shacabka ku dhaqan degmadaasi gaar ahaan dhallinyarada oo si aad ah ugu cabanayay maamuladii ka horreeyey maamulkaani waxqabadka aan maamulkayga ula imaan doono waxaan ugu horayn ka shaqayn doonnaa amniga amniga waa shayga ugu muhiimsan amniga waa lixda tiir ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud markii xilka uu la wareegayey uu la imaaday waay waxaan dib u qaabayn ku samayn doonnaa ciidanka baliiska iyo kuwa nabad sugida waxaan abuuri doonnaa kalsoonida shacabka iyo ciidan kale waxaan xoogga saari doonnaa inaan shaqaalaysiino dhallinyarta aan shaqada haysa ee ku mashquulay waxyaaba aan loo baahnayn waxaan ognahay akan sano dalka burburka uu ku jiray in dhallinyarta ay qayb weyn ka qaateen burburkaasi taasina oo loo aanaynayo shaqola'aanta ka jira dalka
bedelaada gudoomiyihii hore ee degmada xamarweyne ayaa waxa ay ka qayb tahay isbeddel lagu sameynayo dhismaha maamulka gobolka banaadir tan iyo wixii ka dambeeyey markii xilkaasi laga wareejiyey gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir tarsan kaasoona lagu bedelay sareeyo guute muungaab oo tan iyo marka uu xilkaasi la wareegay asigu ku mashquulsan isbeddel uu ku sameeyo laamaha ammaanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee maamulka gobolka banaadir iyadoona degmooyin dhowra guddoomiyaashii hore u maamulayay xilkaasi laga qaaday loona dhiibay kuwo cusub halka kuwa kalena haatan loo madalsan yahay in isbeddel lagu sameeyo sida horeyba uu u ballanqaaday guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka banaadir roobab lagu diirsaday ayaa waxa ay ka da-een qaybo ka mida gobolada shabeellooyinka gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe ee dalka soomaaliya iyadoona dunyada iyo sidoo kale dadkaba roobabkaasi si aad ay kaga diirsadeen muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa dadka waxay dhibaatooyin adagii kala kulmayeen roob la-aan jirtay iyadoona haatan u curteeyey roobka waxaana uu ka da-ay qaybo badan oo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka banaadir ee xarunta dalka soomaaliya wararka ayaa waxa ay sheegayaan laga helaya qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe in saacadihii lasoo dhaafay ee maanta ay roobab aada u xoogani ka da-een qeybo badan oo kamid a gudaha gobolkaasi sidoo kale wararka ayaa waxa ay sheegayaan in roobabka sidoo kale ay ka da-een qeybo badan oo kamid a gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya kaasi oo wax badani ka tari doono xaalad nolol xumo oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku jireen dadka reer hiiraan qeybo kamid a gudaha gobolkaasi kuwaasoo si adah kaga cabanaya biyo la-aan baahsan oo ka jirtay deegaanadaasi walow fuusada biyaha ay ka gaartay goobaha qaar ilaa iyo saddex boqol oo shilinka soomaaliga una dhigantay ilaa iyo shan iyo toban doolar warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahayo maanta waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa khiyaarta aynu jecelnahay oo sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh